لله رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الله taعالى bab إnkاx الرجل ابنته الكبيرة baabu bayaani xukmi inkaaxi الrajuli ninka guurintiisa uu guurinayo xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay ibnatahu gabadhiisa alkabiirata ee weyn ee weyn macnaha wuxuu ka wadaa qaangaarka ah wabilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qaala xadahanaa yacquub bnu ibraahima bni sacdin qaala xadahanaa abi can saalixin can ibni shihaabin qaal أخbrnي سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحdث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيiنa تأyمت xفصة بنت عمر markii ay garoobowday min khنays بن xudافة السhمي ay ka garoobowday وkana min أصحاabi رasuuلi الlahi صلى اه علي sلم uu ka mid ahaa fتوفya بالmdينةi baa lagu oofsaday qaala cmر cmر wuxuu yihi faأتytu cثman بن عفان ayaan u imid facaradtu calayhi xafsata binta cumar baan u bandhigay qaala qultu in shi'ta ankaxtuka xafsata ayaan kugu nikaaxayaa maxalushaahidka kaas waana qaala sa anduru fii amrii arrinkaygaan ka fiirsan doonaa falabihtu layaaliya habeenna ayaan nagaaday uma laqiyanii waa ila kulmay faqaala qad badaa lii waxaa ii muuqday anlaa atasawaja yowmii haadaa inaanan guursanin maalinkaygan kan ah qaala cumaru cumar wuxuu yidhi falaqiitu abaa bakrin isidiiq ayaan la kulmay radia allahu canhu faqultu waxaan idhi in shi'ta zawajtuka xafsata binta cumar fasamata abuu bakrin waa aamusay abuu bakar falam yarjic ilaya shay-an waxba iguma soo celinin fakuntu calayhi waxaan ahaa abuu bakar korkiisa awjada minii mid yacnii looga dareen oo xagga carada ah looga badan yahay calaa cuhmaana cuhmaan falabihtu layaaliya habeenna ayaan nagaaday oon joogay uma khadabahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa soo doonay fa ankaxtuhaa iyaahu waanu guuriyey falaqiyanii abuu bakrin baa ila kulmay faqaala wuxuu yidhi lacallaka wajadta calaya inaad ii carootay baa laga yaabaa xiina caradta calaya xafsata markaad iisoo bandhigtay falam arjic ilayka aanan kugu soo celinin adiga xaggaaga aanan war ku soo celinin shay-an waxba qaala cumaru cumar wuxuu yihi qultu nacam haah ayaan idhi qaala fainahu lam yamnacnii iima diidin an arjica ilayka inaan xaggaaga kusoo celiyo shay-an wax fii maa caradta calaya waxaad iisoo bandhigtay ku saabsan ilaa anii aniga qad kuntu waxaan ahaa calimtu inaan ogaa ana rasuula allahi sal l slam nebiga qad dakarahaa inuu sheeg sheegay inuu sheegay walam akun mana aanan ahayn liufshiya inaan faafinayo sira rasuuli llahi sal l slam nebiga sirtiisa walow tarakahaa rasuulu llahi sal l slam hadduu nebigu ka tegi lahaa qabiltuhaa waan aqbali lahaa tarjamada marka waxay leedahay inkaaxu rajuli ibnatahu lkabiira middaan weyn gabadhiisa weyn waxay noqon kartaa gabar waxay kaloo noqon kartaa garoob labadaba waa noqon kartaa ila mar haddii alkabiira qaangaara laga wadaa gabadha qaangaarka gabarhna waa noqon kartaa garoobna lasoo furayna way noqon kartaa ama laga dhintay haddii ay tahay garoob ma bannaano aabbaheed uma bannaana inuu guuriyo isaga oo aan ka amar qaadanin isagoon ka amar qaadanin inuu guuriyaa ma bannaana itifaaqan mana la isku khilaafsana taas ilaa man shada xoogaha dad culimada ka mida oo qowlkoodu shuduud in iska yahay maahan ayb waa la qasbi karaa garoobta xataa dhahayaan waidaa kaanat bikran hadday gabadha weyn ay bikro tahay meeshaas ahlucilmigu way isku khilaafeen min alculamaa'i waxaa ka mida man yaraa ana lilwaliyi fiiha amran weligu inuu amar ku leeyahay oo uu markaa qasbi karo iyadoo isagoon fasax ka qaadanin inuu guuri karo hadday bikro tahay qaangaarna ay tahay waxaana ka mid ah wilaayat lijbaarayna dhahaan taas oo wilaaya wilaayat lijbaar sidaana waxaa ku tegay imaamu malik imaamu shaafici iyo imaam axmed saddexda imaamba waa ku tageen waxayna qabsadeen oo ay daliil ka dhigteen xadiidka xadiid imaan doono oo uu leeyahay alayimu axaqu binafsiha min waliyiha garoobku nafsadeeda iyagaa iyadaa uga xaq badan weligeeda aabaheed iyadaa uga xaq badan nafsadeeda meeshaas marka mafhuumulmukhaalafaha wuxuu yahay ee gabadha aan garoobka ahayn ee bikrada ah arrinteeda in aabbuhu ku xaq badan yahay halkaasay ka qabteen ayaga marka meeshaasay ka qabsadeen laakiin waxaa imaan doonto xadiid iyo waxbuu keeni doonaa gabar sidaasoo kale la guuriyey aabaheed marka uu guuriyey isagoon ka fasax qaadanin bikrayna ahayd nebigu waa waa celiyey nikaaxaas meeshaasna marka waxay leeyihiin a'imadaani iyaga waxaa laga yaabaa bay leeyihiin inuu u guuriyey ligayri kuf-in qof aan ku kuf ahayn oo meeshaa marka aabbaha iyo awowga wilaayatul-ijbaar uu leeyahay marka la dhahayo waxaa shardi ah qof kafaa-a u leh inuu u guuriyo gabadhaas laakiin hadduu nin uun isaga camcamiyo oo isaga qasbo kufna ounan ku ahayn ninkaas gabadhaa uusan u ahayn ma ansaxayo kaasoo kale oo lagu celina waxaa soo haray marka haweenku gaba hadda kabiiradii labadaas waa garoob ama waxaa weeyaan gabar hayrulkabiira iyadana waxay noqon kartaa garoob iyo gabar waa noqon kartaa oo hayrulkabiirada marka hadday gabar tahay oo ay bikro tahay oo iyadoon qaan gaarin masalan aabaheed marka uu guurinayo ama awowgeed uu guurinayo ee iyada idin kama suurtoobaba waayo qof yar oo aan qaan gaarin wax idina kama suurtoobo haddii marka idinkii uunan ka suurtoobaynin meeshaas marka waxaa laga fahmaa itifaaqan gabadha hadday yar tahay oo isagu qaan gaarin oo bikro tahay waa la guuri karo aabaheedaa guuri karo waayo meel idin loo celiyo maba jiraba ogolaansho iyo idin meel loo celiya ma laha haddii ay garoob noqotona say garoob ku noqonay maalan iyadoon qaan gaarinaa la guuriyey waa la furay markaas marka ilaa ay ka qaan gaarto gabadhaa marka waa un taagnaanayn garoobka markay qaan gaarto ay rashiida ay noqoto markaas ayaa waxay yeeli kartaa sidii la doono markaa loogu weligeedii iyo marka uu u guurin karaa ayb intaasaa ku jirta marka axaadiidtan axkaamahaas nacam qaala baabu isti'daani اlbikri fii nafsihaa gabadha bikrada idin weydiisashadeeda ogolaanshaheeda in la weydiisto fii nafsihaa iyada nafsadeeda wax ku saabsan yani marka la guurinayo in idin la warsado bikrada wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa maaliku can cabdillaahi bni اlfadl can naafic bni jubayr bni muطcimi can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal l slama qaal alayimu garoobka axaqu binafsihaa nafsadeeda iyadaa ku xaqnimo badan min waliyihaa kaga xaqnimo badan waalbikru gabadhana bikrada ahna tusta'danu waa la idin weydiistaa fii nafsihaa nafsadeeda sha'nigeeda wa idnuhaa idinkeedana sumaatuhaa aamusitaankeeda way day aamusta marka waa ogolaatay ogolaansho wilaayatul-ijbaarka culimada aragtoo maalig iyo shaafici iyo axmed waayo xadiidkaanay qabsadeen alayimu axaqu binafsihaa waxaa laga fahmaa bay leeyihiin hayru layimi inay nafsadeeda ku xaq badnayn oo weligu uu uga xaq badan yahay waana meeshaasay ijbaarkii iyo waxaa ka qaateen xadiidkan mafhuumkiisay isticmaaleen marka bikrada idinka la su-aalanayo oo walbikru tusta'dan la leeyahayna waa noocee waa nooca qaangaaray oo haddana aan waalnayn oo caqliga qabto waayo mar haddii isti'daan la sheegay oo la yidhi walbikru tusta'danu fii nafsihaa waa midda baaliqada un id laa macnaa listi'daani man laa tadri mal idnu qof aan aqooninba idin waxa uu yahay iyo waxa kale qofka aan aqoonin qofka aan aqoonin idin muxuu yahayba aan garanaynin iyo ogolaanshaba aan aqoonin in idin la weydiistaa waa maalaa yacni sidaasaa marka shuraaxda xadiidka ay sharxeen ama ay macneeyeen ayb xadiidkan marka ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku leeyahay hada xadiiثu rafiicu aslun min usuuli اlaxkaam weeyaanuu yihi xadiidkan kan rawaahu can malikin jamaacat min aljillati minhm shucbatu wasufyaanu اthawriyu wabnu cuyaynata wayaxya bnu saciidin اlqaطaan intaasaa yaa ka wariyeen malik a'imadaa waaweyn waqiila inahu qad rawaahu abu xaniifata abuu xaniifa ka wariyeyna waa la yidhi can malikin wafiihi nadaru walaa yasixu abuu xaniifa inuu ka wariyey ma ansaxayo nam ayb raawi walbaa marka sanadkii intan aan sheegnay sanadkiisii buu kaxeeyey alimaam ibnu cabdilbar ayb kadib ayaa waxa uu yidhi laakina bna cuyaynata fii riwaayatihi can ziyaad bni sacdin qaala athayibu ayb labada lafdi buu jamciyey biana alayima mujmala wathayiba mufasara riwaayada marka ibnu cuyayna uu ishaarayaana ziyaadaa ku jirtay oo wuxuu ahaa yasta'miruhaa abuuha muslimaana warinaya abuuha buu leeyahay kelmaddaa marka abuuhaada hal hiya maxfuudatun am laa abu daawuud wuxuu leeyahay abuuha laysa bimaxfuudin hadda annaga maxaa noo yaal alayimu axaqu binafsihaa min waliyiha wاlbikru tusta'danu fii nafsiha marka aabbaha isaga sidaas gaarkaa riwaayada u cayinaysaa wuxuu leeyahay maxfuud ma aha saasaana sunanulbayhaqiga ay ku taal alimaamu daara qutnina cilalka wuxuu ku yidhi waama qowl bni cuyaynata can ziyaad bni sacdin wاlbikru yasta'miruha abuuha fainaa laa naclamu axada waafaqa bna cuyaynata calى hada اlafdi walacallahu dakarahu min xifdihi fasabaqa lisaanuhu carabkayaa saa u hormaray marka wallahu aclam ayb wabihi qaala ahbaranaa laakiin lafdiga walbikru tusta'mar shucba iyo riwaayaadba tanaaba hadda imaan doonto waa tan ayb wabihi qaala ahbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud wahuwa طayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can malik bni anas riwaayadii shucba waa tan can malik tii hore waxay ahayd qutayba can malik qaala samictuhu minhu samictuhu ay samictu lxadiida xadiidkaan maqlay minhu min maalikin maaligaan ka maqlay damiirka horena xadiidka u noqonaa minhu kan ku jira majruurkaana wuxuu u laabanayaa maalik samictuhu minhu bacda mowti naaficin naafic dhimashadiisa ka gadaalay markuu dhintay naafic oo sheekhii maalik ah muddo kadib marka uu dhintay ayaan haddana maalik ka maqlay bisanatin sano markii uu sanad yacnii ana naafic uu mootan yahay sanad ayaan ka maqlay buu yidhi mar kale maalig walahu yowma-idin xalqatun maalig oo maalintaa xalqa leh qaala waxa uu yidhi akhbaranii cabdullaahi bnu lfadl can naafic bni jubayrin can ibni cabbaasin ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal alayimu axaqu binafsihaa garoobka iyadaa nafsadeeda ku xaqleh min weliyahaa kaga xaqleh walyatiimatu yatiimadana gabadha agoonta ah tusta'maru waa laga amar qaataa wa idnuhaa sumaatuhaa idinkeeduna waa inay aamusto ogolaashaheedu waa aamusitaan riwaayadan marka shucba walyatiimatu baa ku jirta haddana lafdiga tusta'mar baa ku jirta waa lafdigii ay ayimka garoobka ay lahayd bedela walbikru tusta'dan ou ahaa riwaayadii hore tanna walyatiimatu tusta'mar ayb idinka iyo amarka waxa udhexeeya waa sheegi doonaa shucba sidaanuu maalik kaga wariyey waana la mutaabaceeyey zayd ibnu xubaab alcukli ayaa ka mida dadka mutaabaceeyey daara qudni sunankiisa sida uu ku wariyey ayb bayhaqi sunanulkabiirka isagana wuxuu yihi wakadalika qalahu moxamed bnu camrin can abi salamata can abi hurayra waabu barza waabuu burdata can abi muusa yani min xadiidi abi hurayra min xadiidi abi muusa dhammaan nebigay ka wariyeen lafdigan marka albikru ama alyatiimatu wahaakada ayb macnihiisuna un wuxuu iska noqonayaa tusta'mar bimacnaa tusta'dan unbaa laga wadaa waayo gadaal waidnuhaa sumaatuhaa buu leeyahay qaala akhbaranii axmed bnu saciidin الribaaiy qaala xadaanaa yacquubu qaala xadaanii abi can ibni isxaaqa qala xadaanii صaalixu bnu kaysaana can cabdillaahi bni اlfadl bni cabaas wahuwa cabdullahi bnu fadl bni cabaas bni اlxaariث bni cabdilmuطalib hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita ayb cabdillaahi bni اlfadl bni cabaas bni rabiicata bni اlxaariث bni cabdilmuطalib can naafic bni jubayr bni muطcim can ibni cabaasi ana rasuula اllahi sal l slama qaal alayimu garoobka owlaa biamrihaa arrinkeeda iyadaa ku owleysan walyatiimatu yatiimadana midda yacnii yatiima mar haddii la yidhi ma qaangaarinba waay nacam daahirku saas u ekaanaa nacam haddii marka yatiimo ay tahay oynan qaangaarin ee siday ku dhacee marka in iyada amar ama iyo isti'daan la weydiisto ahal maga u ahaa isti'daanihi nacam ilaa yatiima waxay laba jir iyo saddex jir waa noqonaya yatiimadu marka alyatiimatu bimacna albikri in un loo jeedo albaaliq yatiimana waxaa loo yihi bictibaari maa kaanat ayaa laga yaabaa marka bictibaari maa kaanat laakiin waqtigaa isti'maarka iyo isti'daanka la weydiisanayo bikra ma aha walyatiimatu tusta'maru fii nafsihaa wa idnuhaa idinkeedana sumaatuhaa wbihi qala akbarana mxamed bnu raafic qala xadaana cabdالrazaq qala akbarana macmaru can salix bni kaysan can naafic bni jubayri can ibni cabaasi can الnabiy sal l slama qaal laysa lilwaliyi weliga uma sugnaanin oo ma laha maca hayibi garoobka maceeda amrun wax amara kuma laha yani isaga amar u gaar oo mustaqil ah kuma laha tala iyuu ku leeyahay iyadaa laakiin waxay leedahay iguuri walyatiimatuna tusta'mar fasamtuhaa aamusitaankeeda iqraaruhaa qiraalkeeda qaala baabu isti'maari alabi aabbaha ka amar qaadashadiisa albikra gabadha uu ka amar qaato fii nafsihaa nafsadeeda uu uga amar qaato waxa ku saabsan lafdigan marka al-isti'maaru hadda baabeeyey lafdiga isti'maar marka qad yakuunu wuxuu ahaan karaa can istitaabati nafsi waayo xadiid ibnu cumaraa jiro abu daawuud oo wariyey oo nebigu yidhi sal ll ly slama waaamiru nnisaa'a fii banaatihinna haweenka gabdhaha ay dhalaan yacnii hooyada gabadheeda uga amar qaata bilitifaaqna waxaan khilaaf uunan ka jirin annahu laysa lilummi amrun wax amara inaynan hooyadu nikaax ku lahayn oo weli aysan iyada ahayn marka calaa macna istitaabati nafsi oo ku fasiray imaamu shaafici marka nacam isti'maarka mararka qaar wuxuu noqonayaa un qalbigiisa in la wanaajiyo qofkan marka meeshaa marka weli iyaga waxaa ku jirto shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxaa ku jiro aabbaha iyo awowgu iyagu waa qasbi karaanba gabadha iyadoo waxba aynan ka qaadanin qofka kufa waa u guuri karaan ayaa iyaga ku jirto xadiidkii hore mafhuumkiisayna ku socdaan kan marka tarjamada sidaan u qoran iyo xadiidkeeda iyo waxay ka dhigayaan marka isti'maarka gabadha bikrada baaliqada aabaheed oo ka amar qaadanayo min baabi tadyiibi nafsi iyada unbaa nafsadeeda xoogaah la ixtiraamaya lagu wanaajinayaa ma ahna nikaax ansixitaankiis iyo waxba kuma xeerna wax kasoo noqonaya male hadduu aabbaha iyo awowga labadooda hadday guuriyaan ninku kufana ay u guuriyaan iyadana ma raba hadday dhahdo nikaax waa iska ansaxaa bay leeyihiin laakiin waxaad moodaa arrintaa baabka soo socdo baab yani baabka soo socdo ka ku xigo yaa arrintaa yacni diidayaba xadiidkeeda wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can ziyaad bni sacdi can cabdillaahi bni اlfadl can ibni cabaasin can cabdillaahi bni اlfadl can naafic bni jubayri can ibni cabaas ana nabiya sal l slama qaal athayibu axaqu binafsiha walbikru gabadha bikradaana yasta'miruhaa abuuhaa aabbaheed waa ka amar qaadana ayb wa idnuhaa sumaatuhaa idinkeeda iyo ogolaanshaheedana waa aamusitaankeeda riwaayadan marka waxay tusaysaa bikrada walbikratu tusta'dan ee xadiidka kale ay ku jirto yatiimada in bikrada uon lagu awilaya walyatiimatudii aan soo marnay inaan la dhehaynin bikradaa caam ah yatiimada yani waxaan ujeedaa albikru ayaa mutlaq ah yatiimada muqayad looga dhigayaa wmuqayadkaana lagu xambaaraa mutlaqa ma la dhahay sidaa oo hadda marka yacni yatiimada lafteeda bimacna albikri laga wadaa min baabi lmutlaq iyo muqayad iyo baabkeed ma gelaysa saasuu ibnu xajar leeyahay fatxulbaariga qaala baabu isti'maari hayibi fii nafsihaa garoobkii amar qaada in laga amar qaato nafsadeeda looga amar qaato wabihi qaala aqbaranaa yaxya bnu durusta qaala xadaanaa abu ismaaciil wahuwa abu ismaaciil alqanaad ibraahim bnu cabdilmalik albasriyu saduuqun fii xifdihi shay tirmidi i nasaa-i a u wariyaan qaala xadaanaa yaxya ana abaa salamata xadaahu marka yaxyahan waa yaxya bnu abi kahiir fiiri meesha yaxya bnu abi kahiir hadda waxaa ka warinaya abu ismaaciil matniga xadiidkana fiiri ana abaa salamata xadaahu can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa tunkaxu hayibu garoobka lama nikaaxo xataa tusta'dan ilaa laga idin qaato walaa tunkaxu lbikru bikradana lama nikaaxo xataa tusta'mar qalbi buu sameeyey marka nacam oo meeshii yacnii isti'daanka yaa lahaa bikradaa lahayd isti'maarkana yaa lahaa hayibada garoobkaa lahayd isaga marka wuxuu isku sameeyey qalbi buu ku sameeyey waa dabagediyey abu ismaaciilkan marka fii xifdihi shay ayaa leeyay saduuqun fii xifdihi shay waxaan arki doonaa riwaayo uu warinaya hishaam addastuwaa'i can yaxyaa yaxya bni abi kathiir sida saxda abuu u keenaa marka waana riwaayada saxiixa ay wariyeen arbaabu saxiix riwaayada ay soo saareen waay marka ninkan marka min suu'i xifdihi baa qalbigan uu ka yimidba nacam oo ilaa hishaam riwaayadiisa ayaa uga xoog badan mar haddii yaxya bnu abi kathiir laga warinayo min ahbati annaasi fii yaxya bni abi kathiir hishaam waay bal isagaaba waxaa la yidhi ahbatu nnaasi fii yaxya bni abi kathiir hishaam addastuwaa'i marka isagaas marka cilalka marka laga hadlaayo ama ay sharxayaan culummada waxay yidhaahdaan sheekha ardadiisa marka la kala tartansiinayo la dhahaya kaasaa ugu ahbatsan kanaa ugu xifdi badan kan iyo kan kanaa xifdi badan faa-iidada laga helaa waxay tahay haddii khilaaf yimaado in lagu xalliyo meeshaas khilaafkii waa kan hadda marka riwaayadii hishaama marka la rajaxa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah kayfa idnuhaa gabadha bikrada idinkeedu waa sidee qaala idnuhaa an taskut idinkeedu waa inay aamusto qaala baabu idni lbikri bikrada ka fasax qaadashadeeda wabihi qaala ahbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can ibni jurayjin qaala samictu bna abi mulaykata yuxadisu can dakwana abi camrin can caaishata can الnabiyi sal l slama qaal ista'miru nisaaa haweenka ka amar qaata fii abdaacihinna yacni furuujtooda jirkooda qiila waxaa la yidhi fa ina albikra tastaxii gabadha bikrada waa xishoone wa taskutu waa aamusaysaa qaala waxa uu yidhi huwa idnuhaa aamusitaankaa waaba idinkeeda iyada idinkeeda weeyaanba inay aamustaba wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu lxaarif qaala xadaanaa hishaamun waatan riwaayada hishaam can yaxya bni abi kathiirin qaala xadaanii abu salamata bnu cabdiraxmaan qaala xadaanii abu hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa tunkaxu layimu garoobka lama nikaaxo xataa tusta'mar ilaa laga amar qaato ayb marka aslu listi'maar waa dalabu lamri in amaraa laga raba i guuri inay tira amar ay siiso falmacnaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa laa yucqadu calayha qofka garoobka ah caqad looma sameeyo lama guuriyo xataa yuطlaba almru minhaa ilaa amarka iyada laga dalbay ma lagu guuriyaa haa iguuri saasaa laga rabaa wayu'khadu min qowlihi tusta'mar yani lafdigaana waxaa laga qaadanayaa anahu laa yucqadu ilaa bacda an tuaamira bidalika an tu'aamara bidalika ilaa laga amar qaato sidaa looga amar qaato inaan la guurinaynin walaysa ereygan marka waa muhim walaysa fiihi dilaalat calaa cadami ishtiraadi اlwaliyi xadiidkan ma tusaayo inaan weli la shardinaynin ma tusaayo fii xaqihaa bal fiihi xadiidka waxaa ku jiro ishcaarun bishtiraaطihi xadiidka waxaaba ku suganba wuxuu ku dareensiinaaba weli inuu shardi yahay sababtoo a maxaa la yidhi yani garoobka haweenta garoobka ama laga dhintay ama la furay waa laga amar qaadanaya yaa ka amar qaadanayo weligeedaa ka amar qaadanayo weli la-aan marka inaynan isguuri karin waa laga fahmaa meeshaas waayo haddii la yidhi iyada ha la su-aalo hadday iyada isguuri karto lamaba dheheenba ha laga amar qaataba oo iyada ha isguurisaa la dhihi lahaa soomaalida marka waxay yaqaanaan garoob weli may u baahan tahay ku leeyahay qofka haweentan markaa warweli la-aan maxaad u guursatay garoobay ahayd uu leeyahy garoob maa weli u baahan qaarna waxaa laga yaabaa iska juhalo ah axaadiidtan oo kale inay ka fahmaan ama ay dadka ugu sheegaan gabadha yacni naagta garoobkaa weli inaynan u baahneen athayib axaqu binafsihaa iyo kan iyo tusta'martaan iyo iyay si cagsiya u fahmayaan bal imaamu shaafici weliga markuu shardinayay nikaaxa xadiidka uu daliishaday qisada uu daliishaday qisatu macqil iyo walaashiis aayadda suuratu lbaqarana ku jirta waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna waxay kusoo degtay macqil oo walaashiis nin u guuriyey waa furay ciddadii baa dhammaatay waa kasoo doonay haddana markaasuu yidhi wallaahi inaanan kuu guurinaynin intaan kugu karaameeyey kuu guuriyey ayaad furtay ciddadeediyaa dhammaatay haddama haddana iisoo laabanay markaasaa aayaddan soo degtay marka hadday marka gabadhaas weli aynan u baahnayn maba la dhaheenba macqilow ilaa ilaa guuri lama dhaheen iyadaa isguuri lahayd marka gabar iyo garoob labadaba weli waa u baahan yihiin nikaaxna aslan weli la-aan ma ansaxayo xadiidkan marka in weli u baahan tahaaba laga fahmaa saasay culimmadu leeyihiin ayb walaa tunkaxu lbikru bikrada lama guuriyo xataa tusta'dan qaaluu yaa rasuula allah kayfa idnuhaa idinkeedu waa sidee qaala an taskuta inay aamusto waa qaala baabu thayibi yusawijuhaa abuuha wahiya kaarihatun xukun kale waa kanna garoob aabbaheed ou guurinaayo iyada oo nacayso nin aynan rabin ayuu u guurinaa waana garoob tarjamadan hadda sidaasuu shay ayuu ku tarjameeyey nasaa-i wa bihi qaala akbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maliku can cabdiraxmaan bni اlqaasim xaa waakbaranaa moxamed bnu salamata qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu اlqaasim ayb can maalikin maaligu isaga soo dhaca labada sanadba qaala xadaanii cabduraxmaan bnu اlqaasim can abiihi can cabdiraxmaan wamujamicin bnay yaziid bni yaziida bni jaariyata alansaariy can khansaaa binti khidaan khansaa binti khidaan binti khidaan waa qaada waa hoos dhigan tahay waa daal mucjamo maftuuxa ka dambeeya khidaan ana abaaha aabbaheed zawajahaa waa guuriyey wahiya kaariha wahiya hayibun iyadoo garoob ah iyadoo garooba aabbaheed guuriyey fakarihat dalika way nacday fa aatat rasuula اllahi sal l slam nebigu ay u timid faradda nikaaxahu nikaaxiisii waa celiyey yani nikaaxiisii waa celiyey ogow mowquuf lagama dhigin waa la radiyeyba nikaaxii waxba kama jiraanaa la yidhi ayb waa la joojiyeyna macnaheedu waxay tahay haddaad ogolaatana waa la socodsiina haddii aadan ogolaaninna waa la joojina cuquudda marka imaamu shaafici tirmidigana waa kusoo marnay cuquudda sharcigu ma aqbalayso in waxaa la joojiyey ma aqbalaysa imaa in markaa haddii shuruudii ama arkaantii la waayo imaa inay buraan ama in shuruudii arkaantii la helay ay sax tahay laakiin wax marka baatil ah qof idinkiis ma ku noqonaayo ee saxiix ku noqon maayo cuquudda haddii aslanba shaarica uu ibdaaliyey qof ogolaanshihii saxiix ma ku noqonaysa marka faradda nikaaxahu waa celiyey nikaaxii ee marka waraddu nikaaxi idaa kaanat hayiban hadday garoob tahay aan la ogeysiinin oo amar aan laga qaadanin nikaaxeeda in la celinaayo ijmaac waaye ilaa xasanulbasri wax laga soo guuriyey maahani oo isaga wuxuu leeyahay aabbuhu xataa garoob waa qasbi karaa laakiin qowl shaada waay saasay culimadu tan kaley u badan yihiin qaala baabu lbikri gabadha bikrada yusawijuhaa abuuha uu guurinaayo wahiya kaarihatun tarjamadan bikraday ku saabsan tahay waana masalada khilaafkeedu badan yahay xoogan yahay oo bikrada la sheegayana waa midda baaliqada ah ilaa wahiya kaarihatun qof wax nici karo wax ogolaa karo waa qof qaangaara wa bihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa caliy bnu quraabin qaala xadaanaa kahmasu bnu lxasan can cabdillaahi bni buraydata can caa-ishata meeshaa marka sanadka inqidaaca uga jiro daara qutni wuxuu leeyahay ibnu bureyda lam yasmac min caa-ishata ayb ana fataatan gabar dakhalat calayhaa caa-ishay usoo gashay faqaalat waxay tihi ina abii aabbahay zawajanii wuxuu ii guuriyey ibna akhiihi walaalkiis wiilow dhalay sababtana waa maxay liyarfaca b liyarfaca inuu kor u qaado b ay biinkaaxii guurinteyda uu iguurinayo inuu kor ugu qaado khasiisatahu ninkaa walaalkii ou dhalay liidnaantiisa inuu aniga nikaaxayga kor ugu soo qaadou rabay macnuhu marka saas waa ba-dana marka waa sababiya liyarfacana inuu kor ugu qaado bimacnaa uu zuuliyo meesha ka saaro ninka walaa wiilka yacni walaalkii ninka ou dhalay ayaa nin liita ah guurinta ou aniga ii guurinayo inuu kor ugu soo qaado ayuu rabaa marka wa ana aniguna kaarihatun baan ahay mid nacayso anuu nacayo marka qaalat waxa ay tidhi ijlisii fariiso xataa yaأtiya الnabiyu sal ly slam ilaa nebigu ka imaado fajaءa rasuulu llahi sal ly slam nebigaa yimid faahbarathu way u sheegtay faarsala ilaa abiiha aabaheed buu u cidiray fadacaahu waa u yeeray fajacala almra ilayha arrintii marka iyada ayuu u dhiibay u yeelay faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah qad ajaztu waan ogolaaday maa sanaca abi aabbahay wuxuu sameeyey waa ogolaaday walaakin aradtu waxaan doonay an aclama inaan ogaado alinnisaa'i haweenku min almri arrinka guurka arrinkooda guurkaa shay-un wax inay ku leeyihiin iyo in kale taa inaan ogaadaan rabay waana helay waana ogaaday xadiidkan marka cilal badan bay u keenaan min cilalihiina tanaa ka waxaa ka mid a inqidaacaas ibni bureyda iyo caa-isho u dhexeeyaa ka mid ah iyo in laysku khilaafay irsaal iyo wasli in layskugu khilaafay oo bacd al-a'ima marka waxay ku wariyeen mursal ahaanay u wariyeen qaarna waxay u wariyeen musnad bay ka dhigeen mutasila khilaafkaas laftiisu marka cilo u keenaan haddii uu sugnaadana waxay leeyihin waxaa lagu xambaarayaa ninaan ku kufahayn inuu u guuriyo aduu marka isaga xadiidka sugnaanshihiisaa khilaaf ka jira midka thayibada ee aan soo marnay khansa binti khidaan bukhaariyaa warinaya isaga layskuma hayo kaas laakiin middan marka najaariyatan bikranta waayo midda warka dheer oo ku jira abu daawuud iyo asxaabu sunan aana warinayaan taas khilaaf baa xagga sixadiisa marka ay warkiisa ku jiraan laakiin mutaabacaad iyo wax badan uu leeyahay ee qeybkan ama hadalkan isaga dhahayo fadacaahu fajacala alamra ilayha waa ogolaadayda ay tiri ma waxay ka dhigan tahay iyada ogolaanshadeeda nikaaxu hadduu baatil ahaa ogolaanshadeeda maa saxiix ka dhigaayo qaacidada sharciga saas ma aha waayo shaygan haddii sharcigu butlaan ku xukumay lifaqdi shardin ow ruknin ama wax markaa mubdila uu ku qumay waa in lasoo bilaabaa markaas ka bacdina sidiisa isagoo baatilna sharcigu ku tilmaamay inuu dawaam uu sii yeesho yacni maaha tirmidigana waa kusoo marnay nacam ayb marka hadday iyadu ogolaatay in nikaaxii la cusb la la sameeyey iyo inaan la sameynin ma sheegayo hadda xadiidkan ayb xadiidkanna marka macnahaasa isaga ku jira wa bihi qaxaadna marka la fiiriya de isla yacni nikaaxa qaradkiisa iyo maqsuudkiisa qaradka nikaaxa iyo maqsuudku waxay tahay qofku inuu reer ku yeesho ilmo ku helo uu ku dego qof ounan rabin haddii sanka laga geliyo lagu qasbo caqligu ma keenaayo qofka dhaqmaayo waa un qofkan qofka haweenta waay maahan odayga waxa la dhaqaayo iyadaa inay dhaqanka iyadaa iskale haddii marka iyadu aynanba marnaba dhaqan ka heli karin ay sidan nace nacayb haddii uu yaalana meesha dee ulfo iyo mawaddo ma imaanayso in layska daayo marka iyada markaa lala raadiyo qofka kuf ah hadday iyada keensatana laga fiiriyo hadduu odogu keenana in marka iyada uu wargeliyo ay iska fiiriso waa rabaa markay tirahdana la guuriyo marka ayb qaala baabu wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadahanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadahanaa muxamed bnu camrin qaala xadahanaa abu salamata can abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal l slam tusta'maru اlyatiimatu fii nafsihaa waa looga amar qaataa fain sakatat hadday aamusto fahuwa idnuhaa idinkeeda waay wain abad hadday diido ma raba ay dhahdana falaa jawaaza calayha socodsiin korkeeda lagu socodsiiyaa ma jirto lagu sii wadi maayo waa laga deynaa haddii ay marka aamusto xishooda ka qaaliba waxaa laga dhigayaa inay ogoshahay bacdi alfuqahaa waxay leeyihiin haddii ay ooyso maxaa laga yeelaa iyada lafteeda waxay leeyihiin xishood nooc xishooda waay iyada lafteeda waa la guurinaa bay dhahayaan haddii ay tiraahdo aynan aamusinoo waa rabaa ay dhahdaan waidnuhaa sumaatuhaa hadday aamusta ka waran waa la guurinaa waa idin hadday hadashana gabadha iyadoo bikro ah ha laii guuriyey ninkaanaan rabaa ay dhahdo waqtigaan hadda la joogo kale xishoodkaas aad uuba u yaraaday soo mahan daahiriyadoo kale waxay leeyihiin ma la guurinayo markaas waa lafdi un in la raaco oo aan maqaasidda alfaadda aan la fiirinin waxyaabaha aadka waxay ka mid tahay xataa marka laga hadlaayo qowlka daahiriyada ijmaac ma qararina mase ijmaaca ma qararinayo la ictibaarin maayo khilaafkooda marka laga hadlayo imaamu dahabi uu ka hadlayo wuxuu leeyahay waa la kala fiirina masaa-isha mustashnacada ah sida tan oo kalea ka mida nacam ictibaar ma laha ijmaac ku baabi'i maayo laakiin mas'aladii ijtihaad iyo nadar leh fuqaho waayo daahiriyada iyagaba nacam fuqaho waaweyn ay leeyihin waa la ictibaarina ayb qaala baabu ruksati fi nikaaxi lmuxrim muxrimka nikaaxiisa ee ruksada ku saabsan caddaynteedii buu u baab yahay qofka muxrim isaga oo xaj xarman ma guurso karaa wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin can moxamed bni sawa qaala xadaanaa saciidun wa ibnu abi caruuba can qataadata wayacla bni xakiimin can cikrimata can ibni cabaasin qaal tazawaja rasuulu llahi sal l slam maymuunata binta alxaarif ayuu guursaday wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah wa fii xadiidi yacla bisarif axaadiidtan xajkan kusoo marnay kitaabu lxaj kitaabu lmanaasik waxaana xoog badnayd oo maymuuna iyadaba ay sheegtay isagoo xalaal ah nebiga inuu guursaday abuu raafic oo ayaga labadooda u dhexeeyeyna asagoo nebiga oo xalaala inuu guursaday uu sheegay ibnu cabaas oo asaga yacnii qofkii yacnii looga ogaal badnaa waayo maymuuna qofkii la guursaday waa iyada ku ogaal badan waqtigii la guursaday nebigu soo ahaa abuu raaficna ninkii nebiga iyo iyada u dhexeeyey waa ku ogaal badan yahay nacam marka ibnu cabaas sidan isaga uu maleeyey ama uu tilmaamayo maahan waxaa xoog badan marka in muxrimka uunan guurs isagoo muxrima uunan guurso karin qofka meeshaas marka xagga yacni tarjiixa labada xadiid waxaa lagu rajaxay yani xadiidkan maana kan kale isagoo xalaala inuu guursaday sheegaayo baabka dambena ku imaanayo waxaa lagu rajaxay likowni raawiihi raawigiisu inuu yahay saaxiba alqisa saaxibata alqisa xadiidka yacni raawiga warinayo oo maymuuna iyo yacni abuu raafic intuba inay yihiin dadkii qisada wax ku lahaa oo ogaa waa wej min wujuuhi tarjiix marka waxaa kaloo lagu rajixi karaa labadooda midna ibaaxuu tusaa midna wuxuu tusaa xadri waalxadru muqadamun cala alibaaxati ibaaxay xadri hadday iska hor yimaadaan xadrigaa la raaca sababtoo ah ibaaxadu calal asli waay asalay ku socotaa asalkana marka in la naqliyo haddii sanad saxiixa asalkan ibaaxada waa la naqliyey haddaan hayno naqligaasaa cilmi noqonaya marka zaa'id ah calaa hada marka kaasaa la raaca ayb wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can camri huwa bnu dinaar can abi shachaa ana bna cabaasin akhbarahu ana nabiya sal l slam tazawaja maymuunata wahuwa muxrim wabihi qaala akhbaranaa cuثmaan bnu cabdillaahi qaala xadaanii ibraahim bnu اlxajaaj qaala xadaanaa wuhaybu can ibni jurayji can caطaa can ibni cabaasin ana nabiya sal l slam nakaxa maymuunata wahuwa muxrim jacalat amrahaa arrinkeeda waxay yeeshay ilal cabaasi bay u dhiibatay fa ankaxahaa iyaahu cabaasaa guuriyey marka oo nebiga u guuriyey marka cabaas walaayada ou ku lahay nooceed waxaa dhici karta walaayo nasab inuu ku lahaa waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karto iyadu inaynan wax weliya lahayn maymuuna maadaama aynan weli lahayn nebigii oo qaadi iyo imaam ahna uu yahay isaga qofkii guursanaya uu yahay markaa muxakamay samaysatayo ibnu yani cabaas bnu cabdilmualib cabaas maaha ibnu cabaas cabaasay waxay ka dhigatay marka muxakam ama in la yidhaahdo rasuulka weli inuu kun wax ku nikaaxaa maba ahaynba isaga khasaa'istiisa waxaa ka mida annahu yankixu bilaa weliyin weli la-aan waa inuu guurso karo nebiga sal ll l slam khasaa'istiisaa lagu daraa sida afar ka badan oo u guurso karo ayaan marka yacnii khasaa'ista weliba nikaaxa oo nebiga ku saabsan aaday u badan tahay nacam ibnulmulaqinna waa khasaa'istiisa waa sheegaya suyuudiga laftiisa waa sheegaa bulqiini xataa waa sheegaa ibriiska kitaabka ibriiska nacam waxay tilmaamaan marka in badan ay sheegaan weliga waxa loo shardiyo nikaaxa loogu shardiyo waa dadka kale amaa nebiga min khasaa'isihi saasaa ka mida nacam dad marka dad marka sheekhi ka tegay iyo xishoodka oo masaafo iyo waxaan daran oo ummaddan lagu imtixaanayo dhibkeeda la arkaayo sharcan wa caqlanba qaladka ku ah dad u qiil dayaa waxay yidhaahdaan ee masaafo waa bannaan tahay rasuulkaaba wax ku guursaday nacam kuwaas marka haddii hadda sharci wax sharci u taagan ay jire ay jiri lahaayeen kuwaas marka waa la waa la ciqaabi lahay waayo waxaas waa nebigu meel ka dhacay nebiga ku tahay sal l slam wuxuu nebiga naag ka dafaa nacam nin dhudhuumanayo oo aan wax loo rabinaa naag dafee nacam rasuulka ilaahay cid wax u diideysana ma leh qof mu'mino inta wax kasoo doono cid wax u diideysana ma leh ee sabab ku xambaaraya ma leh marka markaasay waxyaabahan oo kale waxay keenayaan nebigu min khasaa'isi khasaaistiisii wixii ka mid ahaayo isaga lagu sharfay ayay waxay ka dhigayaan dafid iyo xadid ma isagoo joo qofkii iyagoo joogo iyadoo joogto oo nafsadeeda intay isku hibayso lafdilhiba ayuu wax ku mehersan karaa ku nikaaxsan karaa weligu marka un tadyiiban likhaairihim iyo u yeelayay nabiga sal l slam isaga waxba xaaraan uga noqon maynin وبه qال أخبرنا أحمد بن نصر qال xdثna عبayd اللhi وهو بن موسى وbاdاn عن بن جurayج عن cطاء عن بن عabاsi أنa رsuuل الlahi صلى ل ل سلم تزوجa maymunة وهو محرم dhammaan xadيiث iبن cabاas waa inta aan soo marnay qala bab النهي عan نikاح المحرم محrimka نikaaxiisa iska reebidda layska reebay inuu guursada mعnaha وbه qال أخبرna hاrون بن cبداللahi qال xdثna mعن qال xdثna mالك والxاrث بن مسkين wاlxaariث marka haaruun uu ku cadfan yahay qira'aة عalayhi وأna asmع can ibn اlqasim qaala xadaثanii malik can naaficin can nubayh bni wahbi ana abana bna cثman qala samictu cثman bna cafan radيa اllahu canhu yaquul qala rasuulu اlahi sal ly slam laa yankixu اlmuxrimu muxrimku ma nikaaxsado walaa yunkixu mana nikaaxo walaa yakhdubu ma doono xadiidkan muslimaa wariyey bukhaari ma warinin kii horeu wariyey bukhaari kan marka bukhaari muxuu uga tegay khilaaf oo yacnii ruwaaddiisa ku dhex jiro waana soo marnay laakiin xadiidku waa saxiix oo khilaafka waxba kama dhibaayo muslimaa isaga cuskaday oo saxiixiisana kusoo saaray wa bihi qaala xadaثna abulashcad qaala xadaثna yaziid wahuwa bnu zurayc qaala xadaثna saciid can maطri wayacla bni xakiim can nubayh bni wahbi can abana bni cثmaan ana cثmaan bna cafan radia allahu canhu xadaثa can الnabiy sal l slam anahu qaal laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yakdub xadiidkii cuثmaan oo halkan keenay kan maymuuna inuu guursaday isaga oo xalaal ahna xajkuu ku sheegay kan marka halkan kaas muxuu inta ugu keeni waayey ee kaas nahyi kuma jiro hadda tarjamadana baabu nahyi can nikaaxi اlmuxrim midkaan nebigu isagoo xalaal uu guursaday muxrim ma guursan kara ma laga fahmayo kii marka nahyigu uu ku caddaayay ee cuhmaan saasuu halkan u keenay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih